بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo xukuma dowladda saliibiyad ah ee maraykanka oo ku bakhtiyey dalkaasi qoobgiriid xooggan oo ka jira magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda xoogga ku haystaan kadib markii ay ku siyaadeen weerarada uga imaanaya jihooyin kala duwan caalamka oo la ciidhciidhaya shilalka diyaaradaha iyo wax ku dhow toban diyaaradood oo muddo sannad gudahood ah ku burburay daafaha caalamka ra-iisul wasaaraha sahaynada netanyahu oo xilkiisa si ku meel gaar ah ugu wareejiyey ku-xigeenkiisa xilli lagu dabiibayo mid ka mid ah qolalka ku yaalla dhulka hoostiisa maxaan ka naqaanaa faa'iidooyinka biyaha qumbaha iyo caafimaadka uu u leeyahay bini'aadamka qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo sagaalaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul-yowm بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa khasaare aad u xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoon ku yaala dalka kuuriyada koonfureed halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad boqol iyo siddeetan ruux shilkan ayaana lagu sheegay midkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalkaasi xukuumadda siyool ayaa shaacisay in ugu yaraan boqol toddobaatan iyo sagaal ruux ay ku dhinteen dabka kacay diyaarad rakaab ah xilli ay ka degaysay garoonka magaalada muu'aan oo qiyaastii laba boqol siddeetan iyo siddeed kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimadda ah ee siyool ilaa waraadiye xog ogaal ah ayaa soo sheegay in diyaaradda oo ay saarnaayeen boqol siddeetan iyo kow xubnood lix ka mida ay yihiin shaqaalaha diyaaradaha uu ka kacay dab xoog leh kadib markii ay ka leexatay dhabbaha ay diyaaraduhu ka ordaan taasoo keentay inay ku dhacdo derbi ku yaalla garoonkaasi waaxda gurmadka deg deg ah ee kuuriyada koonfureed waxay sheegtay in cilladdu u badan tahay inay ka timid dhanka qalabka diyaaradaha lagu dejiyo inkastoo aysan soo bandhigin sababta rasmiga ah ee keentay burburkeeda walow la arkayay diyaaradda ay u bixi waayeen taayirada sidaasna ay ku dhacday derbiga warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas waxay dhankeeda sheegaysaa in diyaaradan oo nuuceedu u ahaa bowin toddoba boqol soddon iyo toddoba siddeed boqol ayna ka soo kictintay magaalada bangkog ee caasimadda thailan shilkaasina uu dhacay markii ay cagadhigatay muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaabka shilka u dhacay waxaana la arkayay diyaaradda oo ka weecanaysa dhabbihii ay ku degaysay kuna dhacaysa derbi ku yaalla garoonka kadibna uu ka kacayo dab xogan khasaaraha ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya tirakoobkii ugu horreeyey ee la diiwaan geliyey ayaa ahaa dhimashada saddex iyo labaatan qof saacada gudahoodna tiradaas ayaa kor u kacday iyadoo dhimashadu ay gaartay boqol toddobaatan iyo sagaal xubnood wakaaladda wararka heroteris oo soo xiganaysa ilaa wareedya dhanka kooxaha samata bixinta ah waxa ay sheegaysaa in keliya lagu guulaystay in lasoo badbaadiyo laba ka mid ah shaqaalaha diyaaraddaasi oo nool dhammaan intii kalena diyaaradda saarneed oo ah boqol toddobaatan iyo sagaal ruux ay dhinteen
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا بل لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawiin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa baqdinta yuhuudda oo sii siyaadaysa iyo qudusta la haysto oo ay sahaynadu ku harsan la'yihiin warbixin uu daabacay joornaalka the jerusalem post ayaa lagu sheegay in xukuumadda benyamin netanyahu uu ku sii siyaadayo walwalka xooggan ee ay ka qabto duqeymaha uga imanaya dhanka xuutiyiinta iyo madaaficda xooggan ee ay kooxaha muqaawamadu ku garaacayaan deegaanada ixtilaalka ku jira warbixinta ayaa tibaaxaysa in magaalooyinka ay sahaynadu ku nabadheli la'yihiin ay ka mid tahay qudusta la haysto waxayna halkaas har iyo habeen yuhuudda kala kulmayaan khasaare xooggan oo ay dhaliyeen duqeymaha ay fulinayaan kooxaha xuutiyiinta iyo xoogaga muqaawamada dhanka koonfureed ee dhulka la haysta ayaa sidoo kale waxaa lagu warramayaa inay jaxiimo ku wajahayaan askarta gumaystaha waxaana maalmo ka hor la xusayaa in halkaas lagu bartilmaameedsaday saldhig militari oo muhiim u ahaa yuhuudda gumaystaha ayaa weli waxa uu ka qayla dhaaminayaa gantaallada tirabeelka ah ee ku hoobanaya dhulkiisa xilli madaxda sahaynada intooda badan ay netanyahu ku cadaadinayaan xabad joojin deg deg ah isagoona middaas dhagaha ka furaystay xilli uu ku fashilmay xaqiijinta ahdaaftii uu degsaday horraantii dagaalka madaxweynihii ugu cimriga dheeraa maraykanka oo ku dhintay da'da boqolaad kadib markii uu ku dhowaad laba sano ku qaatay isbitaalka waa ciwaanka warbixin uu daabacay joornaalka ameerikaanka ah ee new york post sida lagu warramayo saacadihii lasoo dhaafay waxaa bakhtiyey jimmy carter oo ahaa madaxweynihii soddon iyo sagaalaad ee maraykanka kaasoo muddooyinkii dambe la daalaadhacayay xanuunno kala duwan oo ugu dambayntii la halaagsamay ninkan ayaa xilka hayay xilligii dagaalkii qaboobaa ayna dhanka kala jireen afduubyadii iiraan waxa uu sidoo kale jimmy carter goobjoog u ahaa xiisadihii kululaa ee caalamku xilligaas uu martigelinaya gaar ahaan kuwii bariga dhexe iyo soomaaliya waxaana warbixinta lagu xusay in sidaas uu ku noqday madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara taariikhda maraykanka gebagabadii ninkan ayaa ku bakhtiyey magaalada blynes oo caasimad u ah gobolka georgia halkaasoo la sheegay inuu yahay gobolka asal ahaan uu ka soo jeeda jimmy carter markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka jarmalka ee blyde waxaa lagu warramayaa in diyaarad ay ku burburtay meel u dhow gegida stargar ee dalka jarmalka ilaa haddana joornaalkuma uusan shaacin war rasmi ah oo tibaaxaya xaddiga khasaare ee halkaas ka dhashay dunida ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay la circiiraysaa shilalka diyaaradaha waxaana muddo kooban gudaheeda lasoo diiwaangeliyay burburka diyaarado fara badan oo ay nafta ku waayeen tobanayaal ruux bal aan milicsanna kuwii ugu dambeeyey ee lasoo tabiyey maalmahan gudahooda diyaarad laga leeyahay dalka baraaziil ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday ilaa toban qof sidoo kale diyaarad laga leeyahay dalka azarbajaan ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday ilaa soddon iyo siddeed ruux halka labaatan iyo sagaal kalena ay ka badbaadeen waxaa dhanka kale xusud mudan maalinnimadii shalay in diyaarad laga leeyahay kuuriyada koonfureed ay burburtay waxaana ku geeriyooday sida lagu warramaya ilaa boqol toddobaatan iyo sagaal ruux oo saarnaa diyaaradda halka keliya ay ka badbaadeen laba ruux dhanka kanada iyadana diyaaradda canadian airlines ayaa waxa ay shil ku gashay gudaha waddankaas mana jiraan wax khasaare nafeed ah oo la shaaciyey waxaa iyadana dhanka kale lagu soo warramayaa in diyaaradda norwegian airland ay waddada ka baxday walow aanan sidoo kale iyadana la shaacin haddii uu jiro khasaare xooggan ugu dambayntii maalinnimadii shalay ayaa lagu warramayaa in diyaarad yar ay ku burburtay gudaha dalka imaaraadka carabta waxaana ku geeriyooday sida lagu warramayo duuliyihii diyaaradda iyo qof kale oo la socday intaas oo dhacdooyin ah ayaa caalamka laga soo diiwaangeliyey muddo kooban gudaheeda waxaana weli laga cabsi qabaa dhicitaanka shilal hor leh oo ay diyaaradaha caalamka wajahaan muddooyinka soo aadan ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo xilka si kumeel gaar ahaan ah uu ugu wareejiyey ku-xigeenkiisa xilli uu galaya qalliin maalmaha soo aadan waxaa sidaas shaacisay joornaalka yuhuudda ee the times of israel waxaa la xaqiijiyey in benyamin netanyahu uu ilaa bartamaha toddobaadkan ku jiri doono isbitaalka maadaama lagu sameynayo qalliin looga saarayo qanjirka barostaataha lana gelin doono suuxdin dhammaystiran waa sida hadalka loo dhige waxaa intaasi sii dheer oo ay xoguhu tibaaxayaan in netanyahu uu sidoo kale mari doono qaliino kale oo dhowr ah kuwaasoo aanan laga bixin wax faahfaahin ah balse la filaya in iyaguna ay halis ku gadaaman tahay waxaa lagu warramayaa in midaas ay ku qasabtay benyamin netanyahu in shaqada uu si kumeel gaar ahaan ah uu ugu wareejiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa dhanka kalena ah wasiirka waxaa loogu yaray cadaaladda ninka lagu magacaabo yarif lefine madaxweynaha ukrain oo u muuqda inuu helay waddo uu uga baxsan kara hanjabaadii hogaamiyaha isla feykiya ee la xiriirtay inuu ka jaranayo korontada haddii ay ukrain isku daydo inay waxyeelayso dhuumaha gaaska ee ay leeyihiin iyaga iyo ruushka waa qodobka xige ee aan maanta kusoo qaadan doona xubinta hogaamiyaha dalka slofekiya ayaa ukrain waxa uu si cad saacadihii lasoo dhaafay ugu hanjabay in koronto la-aan ay dhigi doonaan shacabka ukrain haddii valadimir zelenski uu isku dayo inuu qaado tallaabo uu ku waxyeeleynayo dhuumaha gaaska ee mara dhulkiisa kuwaasoo ay si wada jir ah u leeyihiin iyaga iyo ruushka balse poland ayaa sheegtay in iyagu ay bixin doonaan korontada ukrain haddii ruushka iyo slofekiya ay jartaan taasoo zelenski fursad u siin doonto inuu ka dhabeeyo ujeedkiisii ahaa inuu dhuumaha gaaska ka jarto labadan waddan guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkan idinku wareejiya walaalkan suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها waa hagaag maxaan ka naqaanaa faa'iidada ay leeyihiin biyaha qumbaha warbixintan soo socota waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waa cabitaan rabbaaniya oo laga helo gudaha qumbaha waxaa loo yaqaana cabitaanka sirkarooga sababo la xidhiira faa'iidooyinkiisa caafimaad nafaqadiisa sare iyo awoodda uu u leeyahay inuu bedelo cabitaano kale oaan caafimaad lahayn warbixintan waxaan ku ogaan doonaa hadduu allaah ogolaado faa'iidooyinka biyaha qumbaha iyadoo la adeegsanayo cilmi baarisyo caafimaad iyo masaadir cilmiyeed oo lagu kalsoonaan karo waa biyo lagu xusho nafaqada sare qofka u noqon karaa biyo ku filan dhanka kalena looga hortago cadaadiska dhiigga lagu horumariyo caafimaadka wadnaha faa'iidana u leh maqaarka in uu qooyo nadiifna uu ka dhigo waxaa sidoo kale qumbaha si toosa loo mariyaa maqaarka si loo yareeyo finanka iyo calaamadaha gabowga waxtarka uu leeyahay iyo fawaa'idiisa awgeed wuxuu qumbaha sannadihii u dambeeyey noqday mid ka mid ah kuwa lagu jecel yahay biyaha ee caafimaad ahaan muhiimka ah ma ahan oo keliya dhadhanka uu leeyahay ee waxaa sidoo kale loo doortay in uu leeyahay masaadir muhiim u ah caafimaadka qofka fawaa'idda iyo waxtarka uu leeyahay biyaha qumbaha waxaa sharaxaad inaga siinaya doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed biyaha qumbaha ama mirihiisa cuntadiisa waa antibiotic ama antibacterial waxay difaacaan jeermisyada jirka soo weerara ee sidoo kale keliyaha ayay sifeeyaan isla mar ahaantaasna ay ka ilaaliyaan dhegxaanta ku samaysma keliyaha waxayna la dagaalamaan infekshanada kaadimareenka ku dhaca ee sidoo kale waxay kor u qaadaan awoodda immunitiga wax loo yaqaano difaaca jirka bani aadamka ee sidoo kale waxay hormariyaan dheefshiidka jirka bani aadamka inay kor u qaadaan ee waxay leeyihiin macdin ee waxaana laga helaa yacni vitamino badan ama minerals badan ayaa laga helaa taas oo bixisa energy tiro badan oo jirka ay siisa waxay u fiican yihiin biyahan qumbaha inay dhimaan miisaanka qofka bani aadamka jirka ayay qurxiyaan ayay nafaqeeyaan fuuqcelin ayay jirka u sameeyaan halkii koob oo qumbaha biyihiisa wuxuu u dhigmaa saddex koob oo biyaha kaleoo caadiga ah ee waxaa aada ugu badan maadada botassiumka ah ee waxay la dagaalantaa xanuunka kansarka ama seeleska unugyada jirka bani aadamka ku dhaca ee macaanka ayay u fiican tahay dadka qaba sokorta ee sidoo kale kolesteroolka ayay u fiican tahay dadka qaba dhanka kale waxaa jirta arrin dadka qaar ay isaga dhexyaacsan tahay ama aanay kala saari karin oo ah waxaay ku kala duwan yihiin biyaha qumbaha ee u muuqda sida biyaha caadiga ah iyo sidoo kale biyaha cad ee mirahan waxaa arrimahan sidoo kale milicsaday doctor maslax ee farqiga u dhexeeya marka biyaha qumbaha iyo biyaha caadiga ah ee qumbaha sida aada la socotiinba biyihiisa waa laba nooc waa mid biyo caadi ah waa midna biyo caano oo kale ah inta badan marka waxaa jira isku dhafka biyaha qumbaha iyo caanaha qumbaha Eh, laakiin farqiga u dhexeeya wuu cad yahay Eh, biyaha qumbaha caadiga ah waa dareero dabiici ah iftiin hufan leh oo laga helo gudaha qumbaha cagaaran ee yaryar waxaa lagu gartaa kalooriya yaryar waxayna ka kooban tahay macdano muhiim ah sida botassiyamka taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qoyaanka ama eh, cabitaanada Eh, caanaha qumbaha waxaa laga diyaariyey eh, saxarka qumbaha bislaaday eh, noociisa biseelka ah halkaas oo eh, qolofka dhexdiisa eh, laga shiidayo lagu qasayo biyo kulul ama biyo qabow kadibna la sifeeyo si loo helo dhadhan kareem qani ah Eh, runtii caanaha qumbaha waxaa ku jira kiimikyo sare oo dufan iyo kalooriya leh intaba isugu jira waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu daro dhadhan qani ah ama biyo kalo ama mataqaanaa sukor si loo helo dhadhan gaar ah sidoo kale doctor maslax waxa uu inoo soo gudbinayaa macluumaad kale oo dhanka caafimaadka islamarkaana la xidhiira sababaha ugu muhiimsan ee biyaha qumbaha ka dhigay cabitaanka dad badan kuwaasoo ka doorbida biyaha intooda kale ee sababaha ugu waaweyn ee biyaha qumbaha ay u yihiin doorasho ku habboon qoyaanka iyo nafaqaynta jirka bani'aadamka ayaa ah ilaha wanaagsan ee nafaqooyinka badan ee biyaha qumbaha ee sidoo kale ee ilo qani ah oo laga helo nafaqooyin muhiim ah ayay ay biyaha qumbaha yihiin gaar ahaan mac- macdanta ugu caansan ee mataqaanaa la isticmaalo sida sodiumta calcium copper iron potassium vitamin b c iron magnesium zinc iyo maadada seleniumka la yidhaahdo ee maqaarka qurxisa runtii ee, dhammaan ee, macdantan ama vitaminadan waxay door muhiima ka qaataan dhismaha lafaha caafimaadka baniaadamka dheefshiidka siinta enerjiga brotiinka iyo la dagaalanka kolesteroolka xaddi badan oo dareeraha biyaha qumbaha ayaa waxay keeni karaan dheelitirka macdanta jirka baniaadamka sida ee, inta lagu jiro jimicsiga xoogga dadka ay sameeyaan ama natiijada xaaladaha cudurada ku dhaca dadka baniaadamka sida ee, shubanka iyo mataga oo kale xilliyada ay jiraan marka cabitaanada hodanka ku ah electrolyteska ayaa ah ikhtiyaar wax ku ool u leh jirka baniaadamka si loo soo celiyo dheelitirka jirka baniaadamka biyaha qumbaha waxaa lagu gartaa in sokorta ay ku yar tahay marka loo barbardhigo inta badan cabitaanada qaaska ah ee sida kuwa qaskaska ah oo leh carbohydrateska enerjiga badan kuwaasoo gacan ka geysta hagaajinta waxqabadka murqaha cabitaanada macaanka ee dadka ee macaanka qaba ee inta badan isticmaala inkastoo ay ku jirto sokor dabiici ah xaddi dhexdhexaad oo ka mid ah waxay marka noqon kartaa qayb ka mid ah cunto dheelitiran ee si markaasi ay u anfacdo ee dadka macaanka qaba ee daraasaad la sameeyey ee sanadihii lasoo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in tusaalooyinka ee sokorta jirka ay gacan ka geystaan ama ay ka geysan karto hagaajinta xakameynta heerarka sokorta dhiigga oo ay hoos u dhigaan si guud ee miraha qumbaha ee si kastaba ha ahaatee dadka qaba cudurka macaanka waxay u baahan yihiin inay la socdaan cadadka la isticmaalo ee miraha qumbaha ama biyihiisa ama cabitaankiisa ama caanihiisa ee biyaha qumbaha waxaa loo yaqaanaa cabitaan qani ah oo leh macadano muhiim ah oo taageera hababka biokemikalka oo caawiya ilaalinta dheelitirka dareeraha jirka baniaadamka waa ikhtiyaar faa'iido leh oo loogu talagalay dadka la ildaran ee yaraanta macdanta jirkooda laakiin ma bixiso faa'iidooyin dheeraad ah marka loo eego biyaha caadiga ah ee haddii heerarka electrolytka ee qofka ay caadi yihiin wax badan ee isma dooriyaan ee biyaha qumbaha waxaa loo yaqaana cabitaan qani ah oo leh macdano muhiim ah oo taageero hababka nooleyaasha kiimikaaliska ah dabcan way jiraan waxyaabo salbiyaad ah marka laga soo tago fawaa'idda biyahan kuwaasoo dhankooda saameyn waxyeelo ku keeni karaa qofka sidoo kale goorma ay biyaha caadiga ah noqonayaan kuwo wax badan ka faa'iido iyo waxtar wanaagsan biyaha qumbaha ayaan ka hadalnay fawaa'iddiisa waa kan doctor maslax oo inoo qaadaa dhigaya arrimahani sidoo kalena soo gudbinaya dadka aysan ahayn in ay isticmaalaan biyahan kuwaas oo ah qayb xadidan biyaha caadiga ah waxay ku filan yihiin ee, qoyaanka waxayna ku habboon yihiin qof kasta gaar ahaan maadaama ay xor ka yihiin kalooriyada iyo maadooyinka dheeraadka ah ee biyaha qumbaha waa doorasho caafimaad leh oo qani ah waxayna noqon kartaa bedel aad u wanaagsan cabitaanada fudud ama casiirka aan dabiiciga ahayn waxaa lagama maarmaan ah in si dhexdhexaad ah loogu qaato dheelitirnaan iyadoo la tixgelinayo baahida caafimaadka shakhsi ahaaneed si looga fogaado waxyeelooyin kasta oo suurtogal ah ee biyaha qumbaha waxay u fiican yihiin in la cabo xilliyada uu jiro fuuqbaha ama shuban ama matag saas daraaddeed ayaa loo cabaa xilliyada ay muhiimka tahay ee loo baahan yahay ayaa ah xilliyada ay jiraan cudurada keeni kara fuuqbaha sida shubanka iyo mataga ee xilliga markaa biyaha qumbaha laga fogaan karo ee haddii aad qabto xasaasiyad ood ku qabto miraha qumbaha ee waxaa fiican inaad gebi ahaanba iskaga ilaaliso biyaha qumbaha sababtoo ah waxay keeni karaan inay maqaarka ama si guud jirkaaga iyo dhiiggaada ay u keenaan ee infectionka xasaasiyadda sidaas daraaddeed waxaa lagula talin lahay dadka qaba xasaasiyadda inay ka fogaadaan ee cabitaanka iyo mataqaanaa ee ee shiidista ee miraha qumbaha isticmaalkiisa qumbaha waxa uu ka mid yahay miraha sida aadka looga helo qeybo ka mid a dalka soomaaliya ugu dambeyn bulshadu waa muhiim inay la socoto ahmiyadda waxa ay gacanta ku hayso kadibna ku howlgasho xog iyo wacyi kana faa'iidaysato wixii anfacaya qumbaha aan ka hadlaynana keliya fawaa'idiisa laguma ogaan biyaha ku jira iyo cunto ahaan hase ahaatee waxaa sidoo kale dufta kore iyo qolofka qumbaha ay warshaduhu u adeegsadaan inay ka soo saaraan waxyaabo muhiim ah maadaama uu awood u leeyahay in laga sameeyo ilo dhanka tamarta ah waxaana loo isticmaali karaa in laga soo saaro korontada gaar ahaan tamarta loo yaqaan biomas sidoo kale waxaa dufta ay warshadaha qaar ka soo saaraan maadooyin muhiim ah oo lagu bacrimiyo beeraha halka iyadoo sidoo kale la marinayo warshadaha laga sameeyo xarkaha kuwooda ugu ad adag qaar ka mid ah alwaaxda alaabaha iyo sidoo kale agabka iyo farshaxanka
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo sagaalaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo ah laabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii afartan iyo sagaalaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa qayb ka mida ilbaxnimadii dhabta ahayd ee gariega noloshii ka jirtay yurub intii u dhexaysay qarniyadii sagaal iyo tobanaad iyo labaatanaad waxay ahayd mid si dhab ah uga tarjumaysa noloshii ruumaanka iyo gariega ee ku dhisnayd wathaniyadda iyo jaahiliyadda waxaana dib u soo noqday dabiicaddii yurub ee ay meesha ka saartay nasraaniyaddii reer bariga taasna ma aha wax lala yaabo sababtoo ah reer yurub asal ahaan waxay ka soo jeedaan gariiga iyo ruumaanka bulshooyinkii kale ee yurub ku dhaqnaa waxay haystaan diin aan ruux lahayn sida uu mulaaxadeeyey doktor haas mar uu ka hadlayey xadaaraddii gariiga qoraaga markan waxa uu isdultaa ku samayn doonaa diinta ay maanta yurub haysato waa maadi ee ma aha kirishtan wuxuusan shaki ku jirin in diinta ay maanta reer yurub haystaan ay tahay mid maadi ah oo aysan haysan kirishtaanka taasina waxaa og qof kasta oo xog ogaal u ah xaaladda nafsiyadeed ee yurubta ka jirta haddana aanan ku kadsoomin madaahirta diineed ee ay muujinayaan dowladaha ka dhisan yurub sidoo kalena aan ku kadsoomin booqashada ay sida joogtada u booqanayaan reer yurub kiniisadaha iyo ka qaybgalka xafladaha ka jira halkaasi arrintaasi waxaa si cad u muujiyey macalinka jarmalka ah ee lagu magacaabo al ustaad muhtadi maxamed asad wuxuu ku sheegay kitaabkiisa al islaam calaa muftaraqi turuq wuxuu yidhi shaki kuma jiro in reer galbeedka ay ka mid yihiin dad u nool una fikiraya qaab diineed dadaaladoodana u bixinaya sida ay u dhaqangelin lahaayeen waxay aaminsan yihiin laakiin waa dad yar qofka caadiga ah ee reer yurub ha ahaado dimuqraadi ama faashi ra'iisulmaali ama hanti wadaag ha noqdo mid shaqeeya ama mid fakara keliya waxa uu yaqaanaa hal diin waana maadada wuxuuna aaminsan yahay in nolosha yoolka laga leeyahay ay tahay inay ahaato mid sahlan ama waxaa la dhihi karaa nolol iska furan oo aan wax xayndaaba lahayn laakiin haddii aan ka hadalno kiniisadaha diinta kirishtaanka waa warshadaha waaweyn iyo shaneemooyinka iyo xarumaha kiimikada iyo goobaha lagu jeeso ama qoobka ciyaar iyo goobaha korontada ama wadaadadeeda waa sariflayaasha injineerada jilaayaasha xidigaha shaneemooyinka iyo ganacsatada waaweyn ee ka shaqeeya wax soo saarka iyo duuliyaasha natiijada ka dhalatay u oomanaanta awoodda iyo amateedka loo hayo macmacaanka waxay soo saartay kooxo tartamaya oo wata hub una diyaarsan dagaal kuwaasoo diyaar u ah inay isbaabi'iyaan haddii ay danahooda iska hor yimaadaan ama dhanka horumarka haddii aan ka waranno arrintan waxaa ka dhashay inay soo baxaan dad aaminsan in kala saraynta ay ku dhisan tahay faa'iidada dhanka shaqada dhammaystirnaantuna ay tahay inay maadada guulaysato horumarka reer galbeedka si qayaxan uma diidana allaah laakiin nidaamkooduba boos kuma lahan allaah mana aaminsana inay u baahan yihiin ustaad jood oo ah madaxa qaybta falsafadda iyo cilmu nafsiga jaamacadda london wuxuu leeyahay labaatan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuna jira da'da tobanka ilaa labaatanka sano ayaan weydiiyey intooda sida dhabta ah kirishtaanka u ah saddex ka mid ah unbaa tiri waxaan nahay kirishtaan dhab ah toddobana waxay sheegeen in arrintaasi ay weligoodba ku fikirin tobanka soo harayna waxay si cad u qayaxeen inay ka soo horjeedaan oo ay colaadinayaan kirishtaanka aniga waxaa muuqata ayuu yidhi in nisbadan ay tahay midda muujinaysa dadka aaminsan kirishtaanka iyo dadka ka soo horjeeda ee dhulkan ku nool inaysan ahayn mid dhif iyo naadir ah haa haddii su'aashan oo kale la weydiin lahaa dadkan labaatan sanno ka hor ama konton sanno ka hor jawaabuhu waxay noqon lahaayeen kuwa sidan ka beddelan iyadoo wax lagu dhisanayo dadka qaba ra'yiga kanon beri kuwaasoo sheegaya inay mustaxiil tahay in kacdoon weyn oo masiixi ah uu adduunka badbaadiyo nin da'diisu tahay toddobaatan iyo toddoba sano ayaa soo hindisay hab nusqooyinkii kutubada ay taqdiisiyaan ee qadiimiga ahaa xashwad looga dhigo hubka ama laga sameeyo xariir ama lacag arrintaasina waxaa laga hirgeliyey kridi fogtary iyo siddeed shirkadood oo kale nusqooyinka qadiimiga ah ee towraadkana waxaa laga sameeyaa hubka curyihii fikraddan wuxuu ka faa'iiday arrintan hanti fara badan oo ka saartay noloshii cidhiiriga ahayd ee uu ku jiray qoraaga buugga filosofi for our times wuxuu yidhi ingiltara waxaa ka jira caqliyadda kumamanaanshiyaha hanti samaysiga iyo dhulballaarsiga rabitaanka in la helo hanti fara badanna waa waxa ugu weyn ee waddankaasi loo tartamo hantida aad haysato tirabadnideeda waxay ka dhigan tahay kartida qofka uu leeyahay dadkuna waa kuwa hantida ka helaya dhanka siyaasadda adabka jilliinka shaneemooyinka idaacadaha isgaarsiinta iyo xitaa marmarka qaar manaabirta kiniisadaha oo halkaasi laga aruuriyo lacagaha caabudidda dhaqaalaha waxay ka hor imaanaysaa caqiidooyinka diineed sababtoo ah diintu waxay ammaantaa gaajada waxayna diintu leedahay qofka faqiirka ah ayaa wanaagga kaga ron qofka hodanka ah xigmadaha diineedna waxay noo sheegaysaa in faqriga uu la jaanqaadayo cibaadada allaah laakiin dadku arrintaasi ma rumaysan kamana aysan suulin inay hanti aruursanayaan waxayna ismoodsiiyeen in markii wakhtigooda soo dhowaado haddii ay toobad keenaan inay heli doonaan nimcada aakhiro sidaasna ay ugu kulmayso labada nimco tii adduunyada iyo midda aakhiro fikraddan waxaa caddeeyey samuel butler oo yidhi qoraayaasha qaar waxay dhaheen annaga ma awoodno inaan wada kulminno cibaadada ilaahay iyo midda dhaqaalaha anigana waxaan caddaynayaa in arrintaasi aysan ahayn mid sahlan laakiin howlaha adduunyada goorma ayay noqonayaan kuwa sahlan si kasta oo aan mabaadi'da isugu khilaafno xaqiiqadu waxay tahay in dhammaanteen aan ku qanacsannahay fikradda butler iyo dadka raacsan waayo annaga waxaan jecelnahay hantida waxaana aaminsannahay in hantidu tahay halbeegga saxda ah ee lagu cabbiro weynaanta qofka ama xukuumadda arrintaasina waxaa ka dhashay inay soo ifbaxaan laba mabda' oo taariikhda saamayn weyn ku yeeshay waa kan koowaade mabda'a koowaad waa mabda'a ka hortagga faragelinta dhaqaalaha wuxuuna ahaa mabda' aad u jiray qarnigii sagaal iyo tobanaad dadka mabda'an aaminsan waxay sheegayaan in qofka camalkiisa lagu dhisayo tirabadnida faa'iidada uu keeno iyo in lagu tamashleeyo hantida mabda'a labaad oo jiray qarnigii labaatanaad waa mabda'a nidaaminta dhaqaalaha ee loo nisbeeyo carol markes oo ahaa faylasuuf jarmal ah mabda'an wuxuu qabaa in nidaamka dhaqaale ee dadka aas-aaskiisu yahay baahida dadka ay u qabaan dhaqaalaha iyo in nidaamkaasi uu yahay mid ka abuuraya aadaabta akhlaaqda diinta iyo nidaamka xukuumadda iyo mandiqa labadan mabda' midna qabuul ma heli lahayn haddii aysan jiri lahayn baahida dadka ay u qabaan hantida iyo jacaylka xaddaafka ah ee ay siinayaan qoraagan meel kale wuxuu ku leeyahay aragtida nolosha ee jirtay xilligan ee adduunka maamusha waa in wax walba laga eego faa'iidada ka imaanaya wariyaha maraykanka ah ee la yidhaahdo john ganther ayaa si qurux badan arrintan ugu waadixiyey kitaabkiisa uu ugu magacdaray fii daakhili oroba ama gudaha yurub markii uu yidhi dadka ingiriiska ah waxay caabudaan bangiga england lix maalmood oo isbuuca ka mid ah maalinta toddobaadna kiniisadaha ayay aadaan سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqada afartan iyo sagaalaad ee kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo balana sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh